nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa sheekooyinka ku sabsanaa boqortooyada yahuudda casharkeenna lixdan iyo afaraad waxaa jiray nin boqorka ka soo diray oo magaciisa la odhan jiray yooxan isagu wuxuu u yimid markhaati furur inuu u marag furo uurka ay lahayd naagtii boqorka uu qabay inay dhammaan xaggiisa ka wada og yihiin isagu uurka naagtaasi ma uu ahayn laakiin wuxuu u yimid inuu uurka naagta boqorka oo meel kala joogtay uu soo marag furo kaasuu wuxuu ahaa ninka uu dirsan jiray boqorkii ee waagaasi meeshaasi ku noolaayay wuxuu jiray dunida dunidu waxaa laga doonayay waagaasi in qof weliba uu hoos yimaado boqorkaasi waagaasi halka ku noolaa ee beytulaxam oo dunida ma ay garan isaga waxaa u yimid kuwaasi kuwaasina ma ay aqbalin isaga laakiin inta ogaatay fariintiisa barbakabar way diideen wuxuu siiyey amar iyo caruurtii uu ku noolaayeen meesha uu boqortooyada uu ka ahaa fariintiisa jid buu noqday oo waxay ina rabeen inay gaarsiiyaan dad fara badan oo ahayd dowladaha iyo waddamada oo kale inay isaga hoos yimaadaan markaasaa marag furkiisa isaga wuxuu la kayliyey oo ku yidhi kan waa kii aan idhi kan iga daba imaanaya waa iga horreeyey waayo hortay buu jiray ayuu ku yidhi dadkii dadkuna way fahmi waayeen wuxuu waxaa ka waday dhammaantiinna waxaynu ka buuxsamaynaa boqortooyadii iyo amarkii iyo wixii la jiray iyo askartii iyo taliyayaashii uu boqorka meesha keensaday maraggii eexaan ayaa u furay arrintii uu boqorka soo jeediyey kan waa maragii yooxaan markii yahuudda yeruusaleem uga soo direen wadado iyo kuwa reer lahawiin inay weydiiyaan oo ku yiraahdaan dhegaystayaal sidaad og tihiinba sheekooyinkani waa sheekooyin aan ka soo qaadannay reer banu israa'iil inta ay ka bixeen waddanka masar markaasaa ninkii boqorkii u warrami jiray la weydiiyey yaa tahay isagu waa qirtay mana uu inkirin oo wuxuu qirtay inuu yahay wiilka uu boqorka soo dirsaday markaasay weydiiyeen haddaba yaa tahay ayaa lagu yidhi dadkii uu yimid uu keenay fariintii ayaa weydiiyeen oo wuxuu ku jawaabay maya waxaan waxay haddaba ku yidhaahdeen yaa tahay si aynu jawaab uga celinno kuwiina soo diray yaad isku sheegaysaa baa la yidhi intaasoo su-aal ayay weydiiyeen oo wuxuu yidhi waxaan ahay codka boqorka kan cidlada kaga qayliya oo isoo diray in aan fariintiisa iyo amarkiisa aan idiin wada sheego si aad u ogaataan in boqor uu ka taliyo meeshaasi kuwa lasoo diray waxay ka yimaadeen falastiin markaasay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen haddaba waxaa dadka ku tiraahdaa ogaada boqorka inuu meeshaasi ku nool yahay uu doonayo in aad ku xirataan yaxaan wuxuu ugu jawaabay oo ku yidhi anigu waxaan dadka ku gaarsiiyaa fariintii uu boqorka soo sheegay waxaan joogaa mid aydan garanaynin oo ah kan iga daba imaanaya oo ahaan doono taliyaha boqorka si uu u baafiyo quwadda boqorka iyo arrintiisa waxyaalahaasi waxay ka dhaceen meelaha boqorka uu joogi jiray waagii hore intuusan cunug u dhalanin ay dadka oranin booqasho si ay u arkaan cunugaasi oo carmalada ay hayso maalintii labaad ixaan wuxuu arkay boqorka oo ku socda oo wuxuu yidhi bal eeg boqorkani ayaa soo gaaray meeshani kani waa kii aan idhi waxaa iga daba imaanayaa nin iga horreeyey waayo hortii buu jiray anigu waxaan ahay aqoon isaga waayo laakiinse inuu reer banu israa'iil u soo muuqdo sidaa daraaddeed uu yimaado anigoo dadka biyo ku waraabinayo meelahaasi waxaan waa marag furayaa isaga oo ogeysiinayo dadka in dadkaasi oo dhan ay ogyihiin boqorka inuu ku nool yahay dhulkaasi ee reer banu israa'iil ilaa iyo falastiin waxaan arkay ruuxa samadda laakiin awoodda boqorka waa mid ah mid dhulka joogto anigu ma aan aqoonin isaga laakiin kii isoo diray inaan dadka gaarsiiyo fariinta boqorka wuu u yidhi kii aad ku aragtid meesha oo ku soo degaya oo ka hadlayo ama meesha ku nool kaasu waa kan dadka ku doonayo inay ogaadaan arrintiisa iyo amaradiisa iyo quwadda ciidamadiisa taliyayaashiisa iyo kuwa ku xeeran boqorkaasi dhegaystayaal sheekooyinkani waa sheeko ka mid ah aan ka soo qaadanay boqortooyada ku taalo waddanka yahuudda sida boqorada hore ay u sheegi jireen mar kale maalintii dambe ee yaxaan waxaa taagnaa isaga iyo labadiisa wiil oo odayaal ah wuxuu arkay in boqorka soo socda markaasuu yidhi bal eeg boqorkani labadani way ahayd inay maqlaan isagoo hadlayaa wayna raaceen boqorka markaasaa boqorka soo jeestay waana arkay isagoo raacaya kolkaasuu ku yidhi maxaad doonaysaa waxay ku yidhaahdeen boqorkaan doonaynaa oo xageed degan tahay buu yidhi oo wuxuu ku yidhi kaaleya oo arka markaasay yidhaahdeen oo arkeen meesha ay degan yihiin weyna la joogay maalintaasi gorkaasaa waxay ahayd abaaraha wakhtiyada ay xoolaha baaba-ayeen mid ka mid ah ayaa labadii maqashay yaxaan oo raacday oo wuxuu ahaa haridots nin la odhan jiray simon wiilkiisa isagu wuxuu hortiisa doonayay wiilkiisa simon oo ku yidhi waxaan helnay boqorka markaasuu wuxuu u geeyey boqorkii boqorkiina intuu eegay ayuu wuxuu ku yidhi adigu maxaad tahay simon inayonis wuxuu lagu odhan jiray defio faraskiisu ayuu u dhaqi jiray ninkaasi dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dulaysadee caasho guuni dulaysadee haydaawe dulaysadee idulaysadee caasho guu idulaysadee haydaawe
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeen haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriiro imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo